muddooyinkii dambe deegaanada galmudug waxaa ka dhacaya kufsi wadareedyo loo geysanaya gabdhaha qaar waxaana dhalinta oo falka faraha kula jirta ay duubayaan muuqaalla islamarkaana ay ku baahiyaan baraha bulshada taa oo ka caraysiisay qeybaha bulshada ee ku dhaqan deegaanada gobolka galgaduud falal kufsi oo isxigxigay ayaa waxa ay ka dhaceen deegaanka gurceel ee gobolka galgaduud ha yeeshee toddobaad ka hor ayaa waxaa koox dhalinyaro ah gabar ardayad ah ay ku kufsadeen gurceel waxaana muuqaal laga duubay gabadha lagu faafiyey ee baraha bulshada ay ku xiriirto mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo qeybaha bulshada oo wada jira ayaa kulan looga dhiidhinayay dhacdooyinka isxigxigay ee kufsiga ku qabtay degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud waxaana qaar ka mida ka qaybgalayaashii hadaladooda ka muuqday sida ay kaga xun yihiin dhibaatada kufsi ee xilligan ka jirta gobolka aniga eedda koowaad waxaan saarayaa waalidiinta iyo culimmada waayo arrintan mar horey soo dhacday dhowr maray soo dhacday dhuusmareeb dhexdeeda ka dhacday si magaaladii leafiyoonayaan inay ka hadlaan ahayd inay masaajidada ka hadlaan mikrofyonada qaataan ahayd maanta ma ahan inay ardada iyo dadkii dhalintiira ay soo baxaan waxaan leeyahay wallaahi arrintan soomaali sidoo caqligeed u tagaa xididadii damiirka in laga siibaad u malaysaa sharciga islaamku waxa uusan raalli ka ahayn oo lagu samaynayo gabdhaheenna yaryaraa kuweenna waaweynna way u soo socdaan kuwii yaryaraana haddaa lagu sameeyey waxaan ka codsanaynaa maamulku in uu gacanta ku dhigo cadaaladda uu hor keeno gabadhiyaas hadday cadaalad hesho gabdhaha kale cadaaladday ku badbaadayaan hadday cadaalad weydana sidaas bay ugu dhammaatay waanan ka guuraynaa maadaama aan gabdho nahay bahgooni aan noqonaynaa axmed cali weheliya guddoomiyaha dhallinyarada degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud oo ka qayb galay kulanka ayaa sheegay in dhallinyarada ay ka xun yihiin falalka kufsiga ah ee ka dhacaya gobolka waxaan caddaynaynaa inaan mar walba ku garab taagannahay gacanna ku siinayna bulsho ahaan maamulkasta meesha uu ka taliyo dhallinyar ahaan oo codka dhallinyarada soomaaliyeed meel walba joogaan ku hadlaya khaasatan codka dhallinyarada galmudug inaan ku gacan siino farta ku fiiqno midka dhallinyaro lama dhihi karee xumaan oogaha ah dembiilaha ah ee aan garannin waxa gabadhu tahay mar waa hooyadiis waa hoogaa la dhihi karaa mar waa walaashiis mar waa u dhaxday ama waa u dhixi doontaa laakiin kaasoo kale inay u dhaxdaba ma ahan damiir gabadha macnaha ma siinayso waxaan u sheegayaa markaa kaas inuu mujrimkaahu yahay inuusan ahayn magac dhallinyaro inuusan lahayn safiyo siigaale ayaa sheegaysa in dhibaatada ugu daran ay tahay muuqaalada laga duubaya gabdhaha xilliga kufsi wadareedka loo geysanayo saad og tihiin waxaa jira dhibaatooyin badan waxaad og tihiin gabdhihii in la kufsaday la rafaadiyey waxba waxay ka daran yihiin waxay hadda maraysaa in gabdhihii shan shan inta la isku raaca hal gabar oo masaakiin ah oo iskuul dhigata inta laga leexsado xoog loo kufto iyadoo dhehayda waa waray walaalow dharka hayga siibin ay facebooka iyo meel kasta taallo waxaan rabnaa arrintaasan ka soo horjeednaa ma rabno inay maalin dambe ay dhacdo waxaan rabnaa cadaalad maanta waxaan u soo baxnay oo annagoo dhallinyaradii iyo iskuulkii iyo ah maxaa la dhahayay degmadii iyo maamulkii waxaan u soo baxnay in la tiigsado xaqa in la tiigsado in cadaalad la falo waxaan ka soo horjeednaa sidoo kale waxaan la yidhahda xeer jajabka xeer jajabku waa kan hadda maanta halkaana soo gaarsiiyey xildhibaan saare daahir mira oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa sheegtay in ay ka xun yihiin kufsiyada xilligan ka jira deegaanada galmudug hadda waxabaas faraxumayntii usii dheer in muxuu ahaa heer la gaaro in tiifiye laga duub fideyo laga duubo oo baraha bulshada la geeyo markaas waxaan ka codsanayaa cid kasta oo muxuu ahaa damiir leh in laga hortago gabdho badanoo waxaa jira taasi ku dhacdo waayo gabar masaakiina intaa la faraxumeeyey haddana baraha bulshada la soo dhigo ma aha wax loo dulqaadan karo mana waana masiibo waa arrin haddaan ka aamusno qof kasta masiibada gurigiisay ugu tegaysaa markaas gabadhaas la faraxumeeyey dadkii faraxumeeyey waa in cadaaladda la marsiiyaa guddoomiye ku-xigeenka degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud cabdiqani cabdulaahi xasan ayaa bulshada u xaqiijiyey in kooxihii ka dambeeya falka kufsiga ah ay gacanta maamulka ku jiraan islamarkaana la waafajin doono sharciga waxaan caddaynaynaa nimankii falkaa geystay waa lasoo xira tiradoodu waxaa weeye afar qof bay ahaayeen afartoodii waa lasoo xiray midkii ugu dambeeyey xalay baa lasoo qabtay magaalada matabaan meel koob iyo toban kilomitir u jirna oo dhinaca koonfurta kaga beegan oo baadiyaha baa laga soo qabtay waa la keenay afartoodii xabsiga neefdiidkaa bay ku jiraan lababa katiinad bay iskula xiran yihiin waa xaqiiq in bahalkan liyaado dadkaasu ay dhibaato geysteenna ma qarsoono ayagaa ilaahay baa soo ifiyeyoo facebooka soo dhigay ayagaa isi sheegay waxaa soo haray waxaa hadda harsan ayagii waa la hayaa gabadhii dhibka loo geystayna ma qarsoono iyaduna waa joogtaa ma dhibanin alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilahay waxaan ka baryanaa ilahi inuu caafimaadiyo nimankaas waxaa soo haray oo hadda maamulka ay gacanta ku hayaan in la mariyo cadaalad waa la marinaya cadaaladda dhinaca kale saxardiid cabdulaahi cusmaan waa aabbaha dhalay ee mid ka mida laba hablood oo horaantii sanadkii laba kun iyo toddobiyo tobankii kufsi wadareed loogu geystay ee degmada galdogob ee gobolka galgaduud v o eda ayuu kaga waramay dhibaatada dhinaca dhimirka ah ee gabadhiisa ay kala kulantay ee kufsigii loo geystay aniga waxaan aabeedahay hubwaan saxardiid gabadhii aada miiryaa u gashay baan aabaheedahay iyadu halkay ku dambaysa hadda xamar xamar bay joogtaa iyadoo hadda waalan shirkay ku jirtaa lug bay ka xiran tahay hal sano shirkay ku jirtaa adeer iyadoo waalana maskaxdii ay waalan tahay dhibkii waxaa laga soo qaaday adeer xarig iyo baa laga soo qaaday nimanka waxay xiran yihiin hadda walow ay hadda tan qaar la sii daayey oo si sharci darraa loo sii daayey annagoo ka warqabin ay puntland sii daysay oo naloo sheegay inuu hadda mid la sii daayey
gabadhii kale ee ridwan ay isku xilligaa dhibta ku wada dhacday iyada halkay ku dambeysay inaha iyado iyadoo waxay igu dambeysay guxigorow kasoo tageen markii aan weliba usoo qaaraamanay reerkoodii markay diili waayeen waxba waayeen baan usoo qaaraamanay galxay xaggada usoo aadeen meel ay ku dambeeyeen hadda ma sheegi karo laakiin saasay ina gaasay iyo dhibaatada lasoo carareen hadday intaas aan dhaafto dowladda federaalka baan madaxweynaha iyo madaxweyne farmaajo iyo khayre iyo xukunka iyo cadaaladda iyo wasiiradda haweenka soomaaliya intaasa warkayga rabnaa inay iyo u-anka iyo u-anka inkastoo kufsiyada ka dhaca deegaanada soomaalida oo kolkii hore ahaa mid bulshada labada dhinac dhibaato ka dhex abuuri jiray haddana duqeyda dhaqanka oo dhexda u xirata dhammaynta xaalka ayaa ku guulaysan jirtay ha yeeshee muddooyinkan dambe waxaa soo kordhay muuqaalo laga duubaya gabdhaha xilliga ay dhalintu kufsiga wadaan waxaana maamulada deegaanada ka jira u sahlanaata qabashada dhalinyarada qaar kadib markii laga dhex aqoodo sawirada ama muuqaalada ay iska duubayaan maamulka galmudug ayaa gacanta ku dhigay afar dhalinyaro ah oo lagu eedeeyey in ay ka dambeeyeen kufsigii ka dhacay gurceel toddobaad ka hor ee loo geystay gabar ardayad ahayd cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo